gudoomiyaha gobolka iowa kim ronalds ayaa maanta shaaciisa ka qaaday in gobolka iowa uu siini doonaan talaal isku dhaafan ee covid nteen ah muwaadiniinta ugu nugool gobolka markii hore shir jaraa-iid oo u maanta qeybtay ronalds wuxuu ku sheegay in qeybiinta ugu horeysay ee dadka guryaha lagu xaneyneeyo ay bilaabmi doonaan toban iyo saddexka diseembar waxaa jiri doonaa shixnad labaatan iyo lix kun qaadasho oo ah talaal ah ayaa ay soo saartay shirkada pivisor iowa ayaa heli doonaa qiyaaso dheeri ah bish december oo ay ku jirta talaalka moderna wadar ahaan boqol toddobaatan iyo labo kun qadaasho damaadka bisha talaalada waxay u baahan yihiin laba qiyaasood dadweynaha guud ma awoodi doonaan inay helin talaalka ilaa lix bilood toddobaadkan gobolka warbixinada in ka badan boqol kun oo qof ayaa laga helay cudurka loo yaqaan coronavirus bishii noofembar in ka badan lix boqolna waxay u dhinteen covid nteen toddobaatan qof oo kale oo ku nool iowa waxay u dhinteen covid nteen labaatan iyo afarkii saac ee lasoo dhaafay taasi waxay ahayd korarkii ugu weyn ee maalin uun kordatan iyo markii cudurka faafo u yimid gobolka degmada woodbury waxay diiwaangelisay shan dhimasho iyo boqol afartan iyo lix kiis oo cusub oo ku saabsan cudurka cudurka cusub ee coronavirus maanta gobolka wuxuu kordheeyay toban iyo sideed dhimashada wadarta guud usbuuciyin wadartaas waxay hadda mareysay boqol soddon iyo shan sida laga soo xigtay sucity journal sucity county ayaa soo warisay saddex dhimasho oo cusub gobolada plymouth iyo monona midkiiba wuxuu diiwaangeliyay labo degmooyinka lion o brien ida iyo yangton mid weliba wuxuu tibaaxay hal dhimasho waxda caafimaadka degmada suland waxay soo wareysay in boqol bukaan la jifiyay maanta covid nteen mid koonda mercy one suland medical center ama unity point health st cedix meelad oo meel ah bukaanadaas waxay la saxiixay isbitaalada sababto ah coronavirus booliiska magaalada siw ayaa dhowaan bilaabay isticmaalka kamarada jirka waa tilabo ay golaha degaanku ansixiyeen xagagii oo ay mas-uuliyiinta rajinaysan inay diisto kalsooyn iyo isla xisaabtan dhammaan saraakiisha labisan saraakiisha kheyradka iskuulka iyo howladweynada baaritiinka gaarka ah mid waliba wuxuu leeyahay kaamirada jirka shir jaraa-iid oo maanta qeybtay talaayaha booliiska rex muller wuxuu ku sheegay in kaamarooyinka la dheeri doona markasta oo askurta ay la macaamileen shacabka